asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kulanti waxaan wanaagsan dhamaantiin meel kasiisan roogtaankeyga waxaa uqadkaninka jire malaaq maxamed yacquub malaaq deero oo ah afhayeenka oday dhaqameedka koonfur galbeed soomaaliya malaaq ka dhawaaw warbaahinta daafeed media ka dhowiyaal dhowiyaal dhowi malaaq yacquub bisha madii ahaytii toman shan way hasaateena xaanshi isin aan ka horjeedaan go-aankii haka bihi guddiga xalinta khilaafaadka ee muqdisho oo isin dhahaasan walaagaas walka jira male shalina way hasaarteena xaanshi kale oo isin karahaasan go-aankii iyo hasaaren marka mayshala kalamadaas xaanshi oo unika arin warbaahinta bisha toman iyo shantiya iyo bisha toman litiya bismillahi raxmaan iraxiim markanka hore itasin kalaame marka xigtaana sida adiba kuwar dadka hadda sheegahayte warqadii hore oo una ka taageeraani ini xildhibaanadii sida horey lahaanka doorada inay ahaadaan una ka taageeraani warqadaas waa sax laakiin warqada dambe oo laleeya go-aankii guddiga xalinta khilaafaadka taageersana waa arrintaasi oo arrin jartama wal odayaalka fadheedanna ma-e ana kolley shaksi ahaan ma oshi tan kale laakiin kuwarqabi xaaladeeda inaan kuwarqabi laakiin tan dambe oo aada sheegahayto oo go-aanka guddiga yarami waa una kuwarqabna ma marka odayaal kale oo banaanka roogan haddii ayin dooni sheego laakiin odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oo dawladda wal ku dhisi xaaladeeda inin jarnaan malaya arrintaas shaksi oo oo dacwooday waaba jaraan marka dadkaas dacwooday xaaladooda si atana sheego kor laakiin odayaasha dhaqanka kale ma kor qabaan malaaq sida una la socono doorashooyinka intii ka socdeen magaalada baydhabo way jiray oday dhaqameedyo badan oo hanuun walbadan ka sheegadaan sidii ay maamulka walaaqan wadaan marka isin arrimogaas mayan ka hadala wayta naftarkin maadaama isin ataan malaaqdeedii wakti badan meelo roogi wana ka qayb qaaday seero horta sida adayga baka warqabto odayaalka dhaqanka meelo goofooga ku hayan markastaba kormeerani walaa horta wal cusub oo soomaalida ka cusub waaye doorasho dadban yaa la wal dadban oona sidaan oo adayga baka warqabto mayba waaha hadan anaga ka dadbamay ma dhalaas mayba waaha neefkan erinka anaga ka dadbamay ma dhalaas hadan dalaameytan anaga ka dadbamay ma dhalaas wal dadban ahaayan horta sidoodaba wal hadana caalamka ka cusub ahaayan soomaalidana ka cusub ahaayan laakiin una goobroga ku haynay markasta la qor la soconi unuba ergooyinka diyaariyaan ergooyinka unu sheenaan odayaalka dhaqanka ergooyinka yoo sheenayeen marka ma in badanta eeda ma in badanta lama qodoba in badanta qodobka raaw ergada ergadayna langmusharaxa maykale ergada ergadayna ergadana usud maynlaha inaynisa xulo adiga dhaqanka inaa xulo hayti unishaleedana may target ka saari jirnay markaas odiga dhaqanka hadii wala ku daba mariyo ergada shaandadii ergan hayn la sheendado markaas ku hadlaani laakiin ergadi hadii la sheeno oo musharax qayliya oo layaan ergadii tayma ergada hal qof laylahan qori ma jirto ergada waa kursigiiba todob qof shan qof lama qof sadi qof yaan tartamaasi marka qaab unun ku hadalaani ma jirto shaleedi deerkanin ku banaalnay may haytay ergadan saxta odayga dhaqankiis iyo nay hakaxuleena nabadoonadii sidii linka talagalay hakaxuleena haddayba saxa noqoto una faraama la galaan oo arrimahana sidaas yaan badan yihin hadda dadka cabada xildhibaan oo le ergadii taymahayn iyo ergada leisdaba mari iyo adiir goradaas lan walfado hoobisu walwaayo waa isku isku tal doranto marka markastuna diyaaran hayn ninku adana dad badan oo hooga yar ishuu qabay oo anseenay odayaalka dhaqanka fadheenay la hadalnay wareysanay waxyaalaha ku qaldan hadii ku qalbiyaana una ku reeno hadii isuka saxyaana una ku reeno badana suubini wal badana suubini sida eelid oo kale odayga dhaqanka walgaraa'i ergadiisna erga saaco hayti waa jiliblo oo kale ergada xooga la iska khilaafi labaatan iyo shan iyo labaatan shan si nabadoonada iyo markay iska khilaafeen wal badan oo isan ogayn iyo ku qaban arrintaas markii una anbadno arrinta adi ka dhawaajaysa horta arrin jirta waaye in xildhibaan uswal weydiya usi arrintaas usi dhaho laakiin way jirtee lama oo oday dhaqameed oo una la socono malaaq laysaamow iyo malaaqa shanta caleen sidow maada iyo naftisho ka andacoodayan in oo ergadaas ergadii on ahayne laakiin guddigii oo doorashooyinka koonfur galbeed arrintaas iyona diida inay ii dhugunsadaan taas may ka jirtayin deero horta malaaq laysaamow haddii ana kiinka hormaro malaaq laysaamow una ergada sanadkan odayaalka dhaqanka boqol iyo soddon iyo shantiyaha culaayaan iyo alla taladayan odayaasha oo nabadoonada ah ogaawaan arrin ma iska daynay un odayaalka dhaqanka haddii ana walba ninninka eer sheegane dhantina waddoonada inweerna difidifidna higiirsa marka geelila mayb waa ibilowyi wardheeraan shalbehe markaasa tumun iyo lasadexunaad oo kale aan shalbehe tuminta dijifa nabadoonadii saddeed iyo tobanka haaye jifooyinka haaye may yalla fadheeni markiisa niwna lahadalno isnafsitiis noodiidi mayliyoog yalla fadheeni neernay marki dan ergida sax haytanaasa saxa walaa kule ay odaygisii laa fadheeday sax xaaladaa kulle neernay maalana la fadheeni mayni sheegeen tumi sadeedi nabadoonba ini ergidisi sax ilaa kaxuli yanin sheegeen oo adiga xooga saluugi musharaxiinta markaasa qaabka musharaxiinta fadheedeen saluugin odaygii sidaas mooyaane ergada ma qaldanayn ergadii haddayba saxa atanayn sheegina odaygii waxoogaa noo dhegaadaya jaalkan ahaay inuu la fadheeno la hadalna fadli sidaas ayaa ya ya ya ya haaladiis naqati marka ku gaabsini marka odayaalka dhaqanka haddii unahna odaygaas markii maadaama jumuuciyo maysirda oday oo nabadoonadii ana arrintan sax waayna leyin isuuna arrinta sax ma aha meel kale walin waaciiley kalan weeye hortani la fadhaw armayna diini una faraha kulubani aw sidow maadow sidow maadow arrintiis kheyr alla siiya mar badanay kula taladaay yardanaayay oo yaa maal badan ima ku ergeyni ini wala kaweelo shanta alaamoodna may leerehen gabar alla ku fadee markii damba gabar sheena leeri gabartii walaa ku dhega adeegi markaasa barbaaro oo yoona dacwo kale weliga oo kursigunubana noo dhacay laba iyo toban sana unuha ka fadhiinay shalay ununa noo qaaday haddana unu qaadadaana dhawa guddigii iyo gabarini iyo sheeneen ogolaadeen hoosaha lakuheliya una taas magalna markii dambe odayga la fadheedi ana beerow ahaan iyo malabow la fadheeni malaan malabow wada hadalni markii dambe ini gabar jeedi yo noo aqbali gabar amanta jeediyo ola maalma doorashada ku dhiman tahaysi ergooyinki iyo walaaga la diyaariyaba sidaasa horta cilada ka koyti cilada ka koyto odigaas una wada hadal unonin soodo maynara xamara kolko beere hanaqde insha allah wada fadheedaan marka intaasa ku jeysini intaas in qof walbaba oday qanciino walaaga noo halaawsugno noo halaawsiyiin wala la qaadin shaqsiga una noomad oo umadan ku dhaladi leewaaye inistana zimnaar ma fadaani buubo oo kale la hadalni qaniini gudaadka tunida sidaas oo kale dhan walbaba oday naftiisa soo dadka isansanayay mayla ku yaabe ini shaksi usuwadada marka shaksigii usuwadadi haddii walaaqo meelo ini nufuudanka lahayna dareema xoogaa isuna naftiis oroysho badan asuubiyaay intaas buuna qaniceen ay ka dhex shaqeeyeen ini walnin ku halaabno walaaq yacquub eed iyo eed yaqma